khilaafkaasu wuxuu ahaa khilaaf canshuureed oo baryahanba socday iyo culeyso kale oo badan oo waxya waxda canshuuraha ka imaanayay oo u khaas ahaa dadka ganacsatada soomaaliyeed taasna waxaa keen maxaa waxaa kalifay iyaga dadka soomaaliyeed waxaa weye boqolkiiba sagaashan dadka alaabaha ka keena dibadaha oo wadanka soo wadanka dibadiisa ka keena ganacsiga oo oo wadanka gudihiisa keena oo oo ugu badan alaabaha suuqa ganacsiga sida lagu iibiyo suuqaas oo ah haddana suuqa ugu weyn eastern central africa wadamadan toddobada wadan ee east africa laisku yidhaahdo oo iyagu toddobada wadanba ay usoo tegi jireen oo kasoo ka adeegsadaan oy suuq ahaan ugu yimaadaan marka soomaalidu waxay ahaayeen dadka ugu badan ee alaabtaa dibadaha ka keena alaabtaas oo loo yaqaano dharkan ama readymade garment afkaqaban loo yaqaano oo dharka la xirto ah dharkaas oo wadamada africa ee u dhow wadanka kenya oo dhan ay ka ay kasoo iibsadaan oo usuuq yimaadaan marka waxay ahayd xanibaadani mid mar lagu kordhiyo mar alaabta la xanimo oo la dhaho waa la baarayaa marka dhibaatooyin badan bu baa lala soo maray waaxda canshuuraha laakiin hadda tii u dambeysay waxay ahayd canshuur koblin oo xaddaaf ah oo sheegeen oo halkii container ee afartan fiidka ah ay ay ka dhaheen waxaan qaadaynaa lacag fooqal caqli oo ilaa laba iyo toban milyan gaaraysa oo toddoba milyan sideed milyan sagaal milyan waa marka taasa keentay inaanu mudaaharaadno oon suuqyaha xirno marka hadda maxaa lagu xaliyay arrintii
hadda waxaa lagu xaliyey inay canshuurtu halkeedii hore un ahaanayso soddon saddex saddexdii milyan ama soddonkii kun ee hore ee doolar ee la bixin jiroon inay ganacsigu bixiyaan containerada hadda yaala kuwa soo socda iyo kuwa ku xaniban dekada oo ay wadda ay gacanta ku hayaanba in lacagtii hore un la canshuuro wixii kale oo isbedel oo ay rabaan inay sameeyaan in ay guddi anagu aan ku jirno isku dhafaash iyo waaxda canshuuro ay ka wada fadhiistaan wixii mustaqbalka wixii laga yeeli lahaa canshuuraha iyo sidii suuqa loo wada loo wada dhisi lahaa oo oo arrintan loo wada shaqeyn laha ile wadanku uu baahan yahay dakli uu baahan yahay wuxuu ubaahan yahay canshuurtan oo dawladda u baahan dhaqaalaha wadanka ku dhismaaya marka dawladuna dee kama hor imaanayso shacabkeeda oo wadanka dhisaya waa inay waa in la wada shaqeeya arrintan way qaateen si maqsuud ay ku qaateen annagana aad baan uga mahad celinayna
islioo kale dad badan waxay isweydiiyaan canshuur badan ee dawladdu ka qaata laakiin jidadka wadooyinka iyo tasiilaadka ama adeegyada ay dadku helaan waa kuwo aada u xadidan ma kala hadasheen dhinaciina waxa aad dawladda ka helaysaan
wallahi taasi way way jiri jirtay laakiin hadda sidaas ma aha dawladdu jidadka oo dhan badana waa la wada dhisay waxyar baa dhiban wixiina gacanta lagu hayaa marka taas waan ka gudubnay arrimahaas awal hore caabashadaas way noo jiri jirtay laakiin hadda saas ma aha jidadka dhan wayna wada fiican yihin maasha allah wixii kaleo naga dhimana dawladda si fiican baan ula shaqeynana oo dhinacaas dawladda aad baan uga mahadcelina sida ay sida ay mudnaanta koowaad ay siisay xataa jidad badan oo wadan nairobi meelihiisa kale aan la dhisin iyo annaga lanoo dhisay marka taas waa ku aanu hadda aanu dawladda aad uga mahad celinayno marka ma laga yaaba laakiin in canshuurta in canshuurta laydinku kordhiyay laftirkeeda in maadaama adeegyo badan oo sida adigaba aad sheegtay ka duwan adeegyadii ay magaalada inteeda kala haystaan aada haysataan in ay muhiim noqoto ama lagama maarmaan noqoto in canshuurta la kordhiyo
may taas ma aha tan isli in badan baa ilaa soddon labaatankii sano u dambeeya dhismi iyo waxba lagama qabanin taas arrin cabasho guud oon dawladda u gudbinin ahayd taasna ay qaadatay oo xildhibaanka laga soo doorto xaafadda kamkunji iyo yuusuf xasan uu ka mudnaanta koobaad uu leeyahay uu aada isugu taxallujiyey kuna guuleystay taas waa xaqanagii hore eenu dawladda ku lahayn waayo waxaanu ka helnay laakiin canshuurtana waa inay xad lahaa taa waa inay la socotaa dhaqaalaha wadanka marka hadda canshuurti ma la idinka daayay oo meesha ma laga saaray
canshuurtii hadda la sheegay ee la rabay in lanaga qaado taas waa hadda lanama saarayo waa tii hore ee canshuurtii hore la bixin jiray unbaa la bixinaya containerka intii lagu soo saari jiray unbaa lagu soo saaraya waxaanana ka codsanay wixii kale oo ay rabaan in isbedel xagga cashuura ku yimaadaan in in laga wada shaqeeyo oo guddi ganacsiga guddiga ganacsiga isli qaarna anaga nagamid a iyo qolooyinka waxyaadka cashuurta inay ka wada hadlaan ay wax mowqif sax ah lagu heshiiyo waxaan anaga na dhibeynin inaanu inay dawladda ku darto maahaane waxna dhibaya inaan naga daayo